hay-adda tadaamun ayaa deeq gargaarah gaarsiisay qoysas ku nool xeryaha barakacayaasha kuwaasi oo ku nool degmada garas baalley ee magaalada muqdisho deeqdan ayaa iskugu jirtay dhar goglo maacuun soolar iyo agabyo kale madaxa mashaariicda xarunta gargaarka ah ee boqor salmaan ibraahim cabduqaadir maxamuud iyo maxamed amiin isku duwaha mashaariicda hay-adda tadaamun ayaa ka waramaya deeqdan hay-adda tadaamun waxa ay qaybinaysaa degmada garas baalley gaar ahaan kaamamka tabeelaha iyo wedow non food items ama dhar iyo maacuun iyo waxyaaba lagu talagalay hu ama maxaa la yihahdaa tendooyin dadka barakacyaasha ay ka faa'iidaysan doonaan deeqdan waxaa ku deeqday xarunta boqor salmaan ee arrimaha gargaarka iyo bilaantinimada qaabilsan waxaa ilaahay mahaddiisaa inaan goobjoog u nahay caawimaad aan soo gaarsiinay deegaanka weedow caawimaadaas oo ah agab agab maacuun agab muxuu ahaa dhar xerasho iyo tendhooyinba waa run ahaantii waa deeq mugteeda leh aad iyo aad noloshooda waxaa uga bedeli doonta dadka tabaalaysan oo barakacyaasha ah ee deegaankaneta degan waxaana ilaahay ka rajeynaynaa dadkii ku soo deeqay xarunta boqor salmaan ayaa soo gaarsiisay gargaarkii arrimaha biniaadnimada dadkaas inuu ilaahay sadaqadooda ka aqbalo gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka cabdulaahi aadan macalin ayaa u mahad celiyey cid kasta oo door ka qaadatay gargaarkan maanta la qabtay ay soo qaban qaabisay hay-adda xarunta binu salmaan runtii boqolkiiba boqol aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa iyadoo waxaa weeye xilligii xaaladihii lagu jiray barakacayaasha xilligii ugu darnaa ee xaaladaha ay ku jireen welina ay mar walba soomaaliya xaaladba xaaladda ay taagantahay ay kasii daran tahay ay maanta soo garab istaageen walaalaheed soomaaliyeed oo maanta ay shan boqol oo qoys halkan wax ugu qaybiyeen si kastaba barakacayaasha la gaarsiiyey deeqdan ayaa waxa ay ugu soo beegantay xilli ay baahi weyn u qabeen